bal hadda eegta suurta afar iyo tobnaad maalin ayuu wuxuu arkay muuse mid ka mid ah dadka masaarida oo dilaya dad ka mid ah dadkiisa markii uu arkay muuse qof arkaya inuusan jirin wuxuu dilay kii masaarida ahaa oo carliga ayuu ku duugay markii uu maqlay boqor fircoon arrintaasi waxa uu doonayay in uu dilo muuse laakiin muuse wuu cararay oo wuxuu u cararay lamadegaanka oo markaasi afartan sane ayuu arijire ku ahaa halkaasi lamadegaanka ah ilaahay ma uusan hilmaamin muuse laakiin waxa uu u diyaargaraynayay inuu noqdo mid weyn uuna u noqdo dadkiisa muuse ayaa wuxuu yidhi allah maxaa way duurkan gubanaya oo markaasuu yidhi bal ka tag aan eege oo wuxuu arkay ilaah oo la hadlaya muusow muusow hah waa ikan halkan ayaan taagnahay ayuu yidhi ilaah ayaa ku yidhi ha soo imaanin halkan halkaa kabaha iskaga soo siib maxaa yeelay waxa aad taagan tahay dhul daahir ah waxa aan ahay ilaaha faraca ibraahim isaaq iyo yaaquub muuse waa uu isku naxay oo wuxuu doonayay inuu qaryo wejigiisa markaasaa ilaah wuxuu ku yidhi waxa aan arkay sida dhib kale ee loo gelayo dadkayda ku nool masar waxa aanan arkay oohintooda inay hadda u baahan yihiin in la caawiyo markaa muusow adiga ayaan hadda ku dirayaa si aad dadkayda oga soo bixiso masar markaas wuxuu yidhi alah aniga yaanahay qofna mihi aniga oo sidee baan ugu tegayaa boqorkaasi weyn ee fircoon oo aan dadkaasi badan uga soo bixinaya halkaasi waxaa dhici kartaa markaasi inuu muuse soo xasuustay siduu fircoon isaga u dili rabay markaase ilaah wuxuu ku yidhi waa aan kula jirayaa muusow marka aad dadkayda ka soo bixinayso dalka masaarida waxaanaad igu caabudaysaa buurtan ayada ah waxa ay ahayd mid dhib badan inuu muuse ka soo bixiyo dadka dalka masaarida laakiin waxa ay ku qaadatay muddo afartan sannadood ah miyaad tahay mararka qaarkood sida muuse oo kale miyaad isu malaynaysaa inaad waxba ahayn qof yar ilaahay hortiisa mise waxa aad samaysaa marmarsiinyo marka ilaahay uu ku yidhaahdo wax samee haddii uu ilaahay nala jiro wax dhib a ma jiro